madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa markii afraad khudbadda dastuuriga ah u jeediyey fadhi wada jira oo ay yeesheen labada gole baarlamaan ee wakiilada iyo guurtida ee somalilan khudbaddan oo soconaysay muddo labaiyo labaatan daqiiqadood ah ayaa madaxweynuhu kaga hadlay arrimo badan oo taabanaya siyaasadda arrimaha dibadda tan gudaha iyo weliba arrimo la xidhiidha wadahadallada u socda soomaaliya madaxweyne siilaanyo oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay aqoonsi u fidi somalilan islamarkaana wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay dunida kala shaqeeyaan arrimo ay ka mid yihiin ammaanka la dagaalanka argagixisada budhcadbadeeda iyo deegaan dhowrista waxaanu diyaarnahay inaanu kala shaqayno beesha caalamka danaha guud ee la wadaago sida ammaanka la dagaalanka budhcadbadeeda argagixisada iyo deegaan dhowrista waxaan usoo jeedinayna dowlada caalamka inay garwaaqsadaan raabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga somalilan ka tashiga madax banaanidooda sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa qaramada midoobay dalalka daqbixiyaasha iyo hay-adaha samafalkaa inay si mugla noogala qayb qaataan dibudhiska iyo horumarinta dalka madaxweyne siilaanyo ayaa markii ugu horreysay labada gole u qaybiyey heshiisyadii kala duwanaa ee ay isla gaadheen dowladda soomaaliya isagoo labada gole baarlamaan usoo bandhigay in ay ka doodaan islamarkaana ansixiyaan
wadahadadii inoo dhexeeyey innaka iyo soomaaliya way socdaan waxayna ku xusan yihiin nuxurkii ka soo baxay buwaagta laydii qaybiyey waxaana soo jeedinayaa in goluu ka doodo wixii dan qaran loo arko la ansixiyo si joogto ana warbixinteeda waxaan idinla wadaagi jiray oo waxaaba mar kasta guddiga wadahadallada idinku jiray xildhibaano iyo shirguddoonka golayaasha waxaa maalmahan iyo maalin horeba warbaahinta kala socoteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo sheeganaya xidhiir noo dhexeeya iyo waraaqa aan isweydaarsanay waxaan leeyahay madaxweynuhu uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda waana dhalinyaro waana siirdarro waana siirdarro hadduu sheegto oo waxqabad ka dhigto waraaqdii tahniyadda madaxtinimada ee aan ugu diray ma jirto waxaan ka weydiinaya xasan sheekh dalkayga iyo xuduudihiisa doona waxaa noo dhexeeya waxaa noo dhexeeya wadahadal uduudo inoo inoo golaysay si nabadgelyaah ma u kala boqollaa ayaanu leenahay qarnimada somalilan waa mid ku timid codka shacabka waana difaacanaynaa waana u dagaalamaynaa waana u dhimanaynaa marka laga hadlayo arrimaha gudaha madaxweyne siilaanyo ayaa qodobo kala duwan ka hadlay wuxuuna sheegay in xukuumaddiisu xoogga saarayso dhinaca horumarinta dalka iyo shaqaalaha dowladdaba iyada oo khudbadda madaxweynaha lagu soo bandhigay sida kor loogu qaaday mushaharka kala duwan ee shaqaalaha dowladda madaxweyne siilaanyo ayaa ballan qaaday inuu si dhaqso ah u samayn doono guddida culimada marka laga hadlayo deegaanada bariga oo bilahan u dambeeyeyba ay ka jireen xiisado siyaasadeed ayaa madaxweynuhu si guud uga hadlay wuxuuna sheegay in xukuumaddiisu mar walba xooga saarayso xasiloonida iyo horumarka waa og tihiin oo ciidamadu waxay joogaan duleedka taleex oo u dhow xuduudka somalilan wasiirka caafimaadku wuxuu joogaa buuhoodle waxaanu ka wadaa horumar iyo maamul fidin xagga laasqoray iyo barina barina waxaa ka socdaa dadaalo horumar kasta waxaa asaas u ah nabadgelyada waxaan shacbiga jumhuuriyadda somaliland ku boorinaynaa inay nabadgelyada ilaaliyaan kana fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara xasiloonida aynu muddada badan ku soo caanamaalayna khudbadda madaxweynaha waxaa si rasmi ah loogu casumaa xisbiyada qaranka kuwaas oo dhegaysta afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee waddani xildhibaan ibraahim mahdi buuba ayaa isagu khudbadda madaxweynaha ku tilmaamay mid aan taaban meelihii muhiimka ahayd waxaa kaloo aad ka warhaysa madaxweyne khudbaddiisa inaana haba yaraatay ku jirin arrimaha foosha xun ee caburinta saxaafaddu ka midka tahay ee baryahan dambe xukuumaddu caadaysatay aanu soona hadal qaadin madaxweynuhu waxaa kaloo ay ku tusaysaa in arrimihii doorashooyinka iyo diiwaangelina ee waddanku maanta uu u taagnaan lahaa in ishuuga ugu weyna yaalaana ay ahayd sidii loogu diyaargaroobi lahaa diiwaangelin dhammaystiran oo doorashooyin sanadka soo socda labayo toban kablood laga xigaan dalkana ay uga qabsoomi lahayn xalaala in uu ka shaqeeyo ayay ahayd oo khudbaddiisu ay aad iyo aad ugu tiiqtiiqsato way ka madhnayd iyaduna marka waxaad arkaysaa meelihii ugu istraatiijsanayd ama ugu muhiimsanaa ee loo baahnaa inuu ka hadlo ama uu wax ka tilmaamo ama uu istraatiijiyadda siyaasadeed ee xukuumaddiisu ku hagayso uu ka lahaa inaanu habeer raatee soo hadal qaadan saas darteed waxaan odhan karaynaa intii ku hareersa- hareeraysnayd wixii ay ugu warramayeen ayuunbuu ummadda u soo sha- u soo bandhigay hase ahaatee arrintaas waxaa dhinac kale ka arkaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ahna kusimaha guddoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax Ee, waxaan u aragnaa madaxweynuhu dee wakhtiga yar ee uu haystay ee uu golahu siinayay inuu wixii muhiim ahaa oo dhan ee loo baahnaa ee, inuu ka farkareeyey khudbaddu waxyaabo badan bay ee, taabanaysay dhaqaalay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay waxqabad waxay ka hadlaysay ee, ictiraaf raadin waxay ka hadlaysay caafimaad ee, waxay kaloo ka hadlaysay ee, wadooyin ee, waxay kaloo ka hadlaysay kootooyin ee, haweenka ee, la siiyo marka waxyaabo badan ee, ayuu taataabtay madaxweynuhu ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa